muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan ayaa mar kale daaha ka rogay tasriixiisii hore ee ku aadanaa dhaqangalka heshiiskii uu la gaaray dowladda xabashida ethoobiya kaasi oo uu ethoobiya ugu saxiixay qayb dhan oo ka mid ah badda soomaaliyeed xilli uu muuse waraysi siinayey telefishanka alcarabiyah ee uu leeyahay maamulka aala sacuud ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in is-afgaradka ay wada gaadheen isaga iyo ethoobiya ee uu badda ku siiyey abey axmed dhowaan uu u hirgeli doono si rasmi ah labada dhinacna ay u saxiixi doonaan si wada jir ah
أولا وقعنا مذكرة تفاهم أولوية الحكومة تكمن في تحقيق مصالحها الوطنية والحصول على الاعتراف الدولي أما أولوية إثيوبيا فهي الحصول على منفذ بحري وقد اجتمعنا بهم لمناقشة هذه المسألة waxaan heshiisa afgarad ah la saxiixannay itoobiya mudnaanteenu waa inaan helnaa danaha aan leenahay oo ay ka mid tahay aqoonsi caalami ah itoobiya waxa ay doonaysaa inay hesho marinbiyood badda ah kulanka aan yeelanayna waxaan uga hadalnay arrimahaasi sidaan kuu sheegayba mudnaanteennu waa inaan helnaa aqoonsi caalami ah diyaar ayaana u nahay inaan marinbadeed siino haddii ayna aqoonsadaan kani waa qodobka gundhiga u ah heshiiska is-afgaradka ahaa heshiiskaasna waxaan aaminsannahay inay faa'iido ugu jirto guud ahaan geeska afrika marka laga hadlayo dhanka amniga xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ganacsiga diyaar ayaana u nahay inaan gaarno heshiiskama dambays ah waxaan filayaa inaan dhowaan la kulmi doonno etoobiya si aan u dhammaystirno heshiiska waan hubaa in heshiiska aan dhammaystiri doonno ma garanayo taariikhda kama dambaysta uu heshiisku dhacayo laakiin labada dhinacba diyaar ayay u yihiin inay saxiixaan heshiiska maxaa yeelay wuxuu xaqiijinayaa danaha wadajirka ayaan leenahay
مستعدان للتوقيع على الاتفاق لأنه يصب في مصلحة البلدين المشتركة هذا هو وضع مذكرة التفاهم
muuse biixi ayaa sida muuqata waxaa ka go'an in badda soomaaliyeed iyo dhulkaba uu u gacangeliyo dowladda xabashida ethoobiya aqoon-yahanada falanqeeya siyaasadda ethoobiya ee dhulka soomaaliyeed ayaana qaba in xukuumadda abey axmed ay arrintan u aragto fursad marla arag ah oo ay ku qabsan karto soomaaliya haddaanay bulshada soomaaliyeed dhexda u xihan difaacidda dalkeeda iyo kadhiidhinta muqadasaadkeeda